Munaasabaddan oo lagu daahfurayay qaybta baaritaanada caadiga ah ee Shafi Diagnostic Center ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qaybtan cusub ayaa lagu soo kordhiyey qalab baaritaan oo casri ah. Ujeeddada furitaanka qaybtan cusub ayaa ah in lagu horumariyo laguna daryeelo adeegyada caafimaad ee isbitaalka. Furitaanka munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay dowladda, bahda caafimaadka, dhaqaatiir iyo howlwadeennada isbitaalka Shaafi. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalka Shaafi.
xarunteennan waxay ka kooban tahay city scan mri scan eh, mammography iyo ultrasound special ah marka waxaan idinku soo dhoweynayaa xafladdan daafurka muhiimadda centerkan waa laga sheekeeyey keliya waxaan rabnaa inaan ugu baaqno bahweynta een, caafimaadka een, oo uu joogo maxaa la yidhahdaa isku duwahoodii een, doctor cabdirasaaq oo n h b c ka socda oo ah maaragtay ninka een, shaqaalaha caafimaadka oo waddanka oo dhan aqoontooda iyo fikirkooda iyo maaragtay garashadooda iyo horumarkooda kontaroolkiisa uu hoos yimaado in la gaarsiiyo dadku inay ka faa'iidaystaan annaga isbitaal shaafi haddii aan nahay waa ujeedaan waa kasoo dhex bixinay isbitaalka meel geesoo gaarahan geynay waxaan ugu talagalnay in laga wada faa'iidaysto runtii maalgelintiisana su'aal shaafi keliyu ma laha Eh, dad kala kala qayb qaatay een, baahi weyn oo dal ahaan iyo ummad ahaan iyo magaalo ahaan een, loo qabo ayaa muxuu ahaa een, keentay inaan ku fakarno aan ku dadaalno inaan bal muxuu ahaa een, aan ka qayb qaadano muhiimadda iyo waajibaadka ka bulsho ahaan noo saaran Sidoo kale qaar ka mid ah martida oo ka hadashay munaasabadda ayaa bogaadiyey dadaalada isbitaalka Shaafi.
qof kastoo waxtar leh degmada hoolan wuu joogaa annagana waxaan ballan qaadaynaa doctor xasan annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqayna haddii la yidhaahdo ani isbitaal shaafi waa laygu qalay si gaara familkiisa aan uga mid ahay doctor sheeka iyo doctor tahliilna waxaan uga mahadcelinaa labada agaasime inay yihiin laba qof oo naxariis badan doctor raagana uu la mid yahay dadka aan sida gaarka weliba aan wax awoodinayna oo dhakhaatiirteydii bal ha la fududeey shaafi waxay sameeyeen xarumo fara badan ay ka sameeyeen gobollada xataa way gaareen marka accessibility qof kasta oo soomaali ah in uu helo caafimaad ayay ku dadaaleen ayaga keligood ma ahan isbitaallada kale oo waddanka ka dhisan mid kasta wuxuu ku fikirayaa sidaasoo kaleeto inuu sameeyo marka xiga waxaa waye quality-ga inay kor u qaadaan